الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصه بن معبد رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسال عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمانت اليه النفس واطمان اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك حديث حسن رويناه في مسندي الامامين احمد بن حنبل والدارمي باسناد حسن
الحديث السابع والعشرون حديث كلباتن يتضبية حديث كلباتن يتضبية إمام مسلم يا كوري عن نواس بن سمعان سمعان سمعان لماذا صحيح رضي الله عنه إلى راضيها كالنقضين نواس نون تيوود باشدين عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي النبي كوري صلى الله عليه وسلم قال النبي حيري البر قيرك حسن الخلق والضبعد وناجه khayr oo dhan waa xusnu lkhuluq akhlaaqdaadu inay wanaagsanaato walimu dembigana maa shay weeye xaaka ku noqnoqda fii nafsika nafsadaada wa karihta aadna nacdo an yadalica calayhi naasu dadku inay arkaan oo ogaadaan rawaahu muslimaa wariyey wa can waabisata bni macbadin radia allaahu canhu qaal laba xadiisu isaaray haddeer hal xadiisaana lagu tirina ataytu rasuul allah rasuulka allaan u imid sala allahu calayh wasalam faqaala rasuulka wuxuu yidhi ji'ta ma timid tas'alu xaalo aad weydiinaydo can ilbiri kayrka adoo kayrka wax ka weydiinaya miyaad timid qultu waxaan idhi nacam haa faqaala wuxuu yidhi nabigu istafti qalbaka qalbigaaga jawaabta cilmigaa weydii albiru kayrka maa shay weeye idma'anad ay ku xasisho ilayhi shaygaas annafsu nafsadda wadma'anna uuna ku xasilo ilayhi shaygaas alqalbu qalbiga walimu dembigana maa shay way xaaka ku noqnoqda fi nafsi nafsada wa taradada ku laalaabta fi satri laabta wa in aftaaka naasu dadku haba kuu jawaabeen wa aftawka haba kuu jawaabeen xadiiun xasanun waa xadiid xasan ah rawaynaahu xadiidkaas waan warinuu yidhi imaamu nawowi raximahullah fii musnaday limaameyni labadii imaam musnadkoodiiyaan ku warinay labadii imaam musnadkoodii ayaan ku warinay axmed ibni xambal ah iyo wadaarami raimahumllahu raximahum allahu tacaala ilaahay ha u naxariisto biisnaadin sanadaanna ku warinay sanadkaasoo xasanin oo xasan ah xadiidkanna qaacido aad u muhiim ah ayuu qofka muslimkaa siina qaacido aad u muhiima ayuu qofka muslimkaa siina can nawaas ibni samcaan ayaa wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi albiru khayrka xusnu lkhuluq wa akhlaaq wanaag khayr oo dhan waa xusnu lkhuluq xusnu khuluqna horaan usoo sharaxnay xusnu lkhuluq maca allah wa xusnu lkhuluq maca cibaad illaah inaad akhlaaqdaada wanaajido waxa weeyaan ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala qaabkaad ula tacaamulaydo iyo makhluuqa qaabkaad ula tacaamuleydaba oo ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala axkaamtiisa oo sharciga ah waa inaad ku qaabishaa birida wa tasliim wax kasta oo ilaahay sharcigiisa ha yaraadeen ha badnaadeen markaad maqasho adoo raalliya waa inaad qaadataa wax kastoo alla xarimay adoo raalliya waa inaad ka tagta wax kastoo ilaahay sharci ka dhigan adoo raalliya wa inaad qaadataa waa inaan sharcigu kula xaraaraa marka xusnu lkhuluq maca allaahi weeye tan kale xukunkiisa qadariga ah waa inaad qaadataa oo naftaadu raalli ku noqdaa oo maalan ilaahi weyna ayaa dhibaato kugu soo qadaray naftaada maalkaaga owlaadaada mar alla markaad aragto dhibka waxa weeyaan sabar waxaa tidhaa inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun hala dagaalamin qadarka lama dagaalami kartid oo ha iscaraysiin oo dharka ha iska jeexjeexin oo ha barooran oo ha qayladhaaminin sidaas weeyaan marka xusnulkhuluq maca allaahi waa saas xusnulkhuluq maca allaahi waa maxay axkaamtiisa sharciga ah inaad ku qaadato biridaa watasniif wax kastoo ilaahay jideeyey siday tahay inaad ugu hogaansanto adoo raalli ku ah wax kastoo ilaahay soo qadarana aad raalli ku noqoto ood aad sabarto oodaan argagixin wixii dhib ah alxusnu waxa weeyaan xusnu اkhuluq maca alkhalqi waa maxay afartii aan horay usoo sheegnay wey afartii aan horay usoo sheegnay oo waa maxe badlu madaa waa inaad wax bixido wax bixi waxa ilaahay ku siiyey wax ka bixi waxa ilaahay ku siiyey wax ka bixi horta tan kaleetan waa maxay wakaful adaa dhibkana celi dhibkaaga dadka ka celi dhibaatadaada dadkayay gaari tan saddexaadna waa maxay wa dalaaqatulwejhi dadka muslimiintaa weji furfurnaan kula kulan farxad iyo weji furfurnaan waa inaad dadka muslimiintaa kula kulantaa tan afraadna waa maxay wataxamul cala aladaa dhibka inaad ku sabarto kaaga imaana dadka walaalaha muslimiinta afartaasa xusnulkhuluqa lagu jamciya badlu nadaa inaad wanaagga iyo waxaad haydo dadka gaarsiido cilmigaad haydo gaarsii caqligaad haydo talada fiican nusxiga maalka wax gaarsii waxa kaa bixin wa kaful adaa dhibkaagana dadka ka celi qawlan wa ficlan wa dalaaqatulweji bashaashadna dadka kula kulan weji macbuusa noqon waxtimaalu ladaa dadka walaalahaad la noosho muslimiintaan u dulqaado qaladka kaaga yimaado dulqaad samee wixii aan ilaahay diintiisa xadgudub ku ahayn ee adiga keliya un dhib kugu ah dulqaad same laakiin diinta marka lagu xadgudbo qofka muuminka waa inuu qiiro leeyahy adii kale waa dayuuf qiira waa inuu leeyahy oo uu dhibsado ka xanaaqo qaaciduu nabigu siiyey sala allahu calayh wasalam marka wuxuu yidhi albiru xusnu lkhuluq walimu dembi horta waxa weya biri waxa weya iyo khayr waa xusnulkhuluq laakiin dembiga maxaa lagu yaqaan walimu dembi maa xaaka fii nafsiga waa wixii naftaada ku noqnoqda ma samaydaa ma iska daydaa ma samaydaa ma iska daydaa iska daha samayn iska daha samayn so uma jeedi nafta inay ku degi la'da saas wey dembi kaasaa lagu yaqaana calaamad ayadaa u ah wakariita aadna neceb tahay an yadalica calayhi naas dadku inay kugu ogaadaan dadku inay kugu ogaadaanna ma jecli inaad waxaa samaydo mar haddaadan jeclayn dadku inay kugu ogaadaan kayr male iska daa ilaahaa kugu ogi ha samayna iska daa allaa kugu ogo kugula xisaabtamaayo aragtayba inaysan kayr lahayn dadkiiba hadday inay kugu ogaadaan aad dhibsaydo iska daa rawaha muslim wariy waabisata ibnu macbad nabigu u yimid sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi nabigaan u imid anoo raba inaanan ka tegin wax kayra iyo wax dembiya ilaa inaan weydiiyo maahan dhammaan inaan weydiiyaan go-aansaday kayroo dhan iyo sharoo dhan marka nabigana waxaa la jooga yidhi sala allahu alay slam koox jamaaxada ka mid a xadiisku waa dheeraay oo masaa'il weydiinayay waxaan gudagalay inaan soo tillaabsado markaasay dhahdeen ilayka yaa waabisa anta rasuulilaahi war rasuulka ilaahi ka fogo waabisow aan idin yidhi dadkii yidhahdeen macnaha dadkiia waxay yidhahdeen inuu yidhi ilayka can rasuulilaahi war waabisow rasuulka ka fogow markaasaan dacuunii faadnuwa minhu fa inahu axabu nnaasi ilaya idaayi aan u dhowaade dadka asagaan ugu jecelahay aan idhi iga leh waa u dhowaanahay dadkao dhan asagaan u jecelahay aabbihiis iyo hooyadiis xataa waa ka jeceli maxaa qofkaan aabbihiis iyo hooyadiis nabiga ka jeclayn muumin maaha ilaahay ma rumayn qofkaan nabiga ka jeclaan aabbihiis iyo hooyadiis iyo carruurtiis iyo nafta asaga ku jirta taasuna goormay kala caddaaneen marka amarka alle iyo ay iskhilaafaan naftaada waxay rabto markay iskhilaafaan amarka alle iyo duriyadaada waxay rabaan markay iskhilaafaan amarka alle iyo hooyada iyo aabbaha waxay rabaan markaasay kala bixeen cidda aad jeceshahayna ee sheegasho qof walba aad dhihi karaan u alla jecela waa fudayd laakiin markaasaa xaqiiqada dhabteeda la ogaanay adugu is ogow bal markaas marka iga leexdaan idhiyu dadka isagaan u jecelahayo nabiguna wuxuu yidhi dacu waabisa war ka leexda waabisa soo dhowo waabisa saddex gooruu nabigu yidhi sala allah alay waa u dhowaadun ilaa jilbahaygu jilbihiisa taabteen waa hor fadhiistay markaasuu yidhi laba kala dooro maanaa kuu sheega waxaad u socotay mase adaa ii sheega markaasaan adigu ii sheegaan idhi markaasuu yidhi shar iyo kayran wax iga weydii rabto markaasaan idhi sax intaasaan u imi waxaa dhici karta inaad tidhahda suu ku ogaada nabiga sala allahu calay wasalam oo meeshaas aad tidhaahdo allah oo nabigu ma qulubtu daalacaji waxa weeyaan sida uu ku ogaado ilaahay ba og annagu ma garan karno laakiin inuusan qeybka qof oogu jirin iyo qulubta qof daalacda adilada caamkaana tusa waxaa dhici karta nabiga sala allahu alay slam in loo sheegay waabis in soo socdo oo la yidhi waabisa kugu soo socdo shar iyo khayrowna rabaa in wax kaa weydiiyo oo saxaabadu sheegeen taasaaba dhici karta in ilaahay u waxyoodana waa dhici karta illa waa loo waxyoo jiray marka siduu rabaha ku ogaado nabiga inuu ogaaday unbaa cad laakiin qulubta ma daalaca jirin inuusan daalaca jirin xadiiska bukhaari muslim kutusaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam inamaa ana basharun wa inakum takhtasimuuna ilay aniga banu aadanaan ahay idinkuna waa iisoo xugun tegayda waxaanaan qofkan kuleeya kii kale iguma laha uu leeyahy gobolkiin gobolka ka midana xujada waa ka caddaysa ogya oo qofna si khatarhu u dooda qofna ma isagoon xaqiinuusan wax caddaysan karin waxaa dhici kartuu yidhi markaan dhegaysto kan iyo kan inaan qofka u xukmiyo xaquusan lahayn hayla nabigu wuxuu xukminaa hadalkaas iyo hadalkaas midka sharcigu qaba in wax loo xukmiyo daahirkaas xukmina hadduu qalbiga daalacdo saas ma dhihi laha nabigu sala allah alay slam wuxuu yidhi qof haddaan u xukmiyo xaq uusan lahayn ha ogaado cad naarahan u gooye wallaahuusan xalaal u noqoyn welidaa saas daraaddeed haddaad maxkamadda tagto oo wax aadan lahayn aftahnimo lagugu soo xukmiyo wallaahi aysan xalaal ku ahayn waa xaaraan qaadigu isagu kuma dambaabayo hadduu daahirka raaco hayla nabi maxamed asaas yidhi sala allahu alay wasalam marka hadduu ogaa lahaa qaybka ma dhihi lahaa qofkan waxaan u xukmina wuxuusan lahayn ma dheheen wuxuu dhihi lahaa qalbigaaga inu jeedaa beenaalaa tahay hanoo sheegin beenta saasuu dhihi ee uma xukmiyeen wuxuusan lahayn markan sidaasuu ahaa can waabisata ibni macbadin radia allahu canhu qaal أتyت رsuuل اللhi رasuulka al imi sلى الله عليه وsلم فqاaل فaqaaلa rasuulkaa wuxuu yidhi salى الlaهu عaليه وaسلم jiئta ma timid waa su-aal تsأlu xaalo aad wax ka weydiinayda can الbiri kayrka qultu waxaa hi nacam haa faqaala nabg wuxu uhi istafti qalbaka qalbigaaga jawaab weydii jawaabta cilmigaa qalbigaaga weydii albiru kayrka maa shay weeye idma'anad ay u xasisho ilayhi asaga annafsu nafsada ayr waa wa naftu ku degto wadma'ana ilayhi qalbu qalbiguna ku dego walimu dembina maa shay weeye xaaka ku noqnoqdo fi nafsi nafsada wa taradada ku noqnoqdo fii satri laabta wa in aftaaka naasu dadku haba kuu jawaabeen wa aftawka haba kuu jawaabeen dadku haba ku yidhahdo war may dhib male waa iska xalaal war dhib male ee marba hadduu qalbigu ku degi diido iska da laakiin laba shardiya leedahay ogaago qalbiga u laabo qofka la leeyahay waa qof sidii waabisoo kale dariiqiisii ku socda dariiqii waabis ilaa nabigu waabisu leedahay soo maa oo qalbigiisu mustaqiim cala daaca yahay daacada ilaahay ku taagan ku toosan saliim ah xaqa jecel horta qof kale leeyahay qalbigaa wax weydii waa kaas tan labaad maxaa yeele qofka khabiidka ah oo awalba naftiisu fasahaaday naftiisu xumaantay ku degtaaba maanta hadduu u gooyo marduufku khalaas waa isla hadla gacmuu kala roga laakiin hadduu waxa weya labada daan dhacaan ka sii daayo khalaas waa degay naftiisu markaas isaga mudma'inta soo ma ogid waxaas lala hadli maayo waxaas qalbigiisu shar waxaan ahayn ma yaqaan ee qof qalbigiisu saliim yahay mustaqiim yahay oo sharta iyo kayrka kala yaqaan horta qofka lala hadla waa qaas ilaa waabisu nabigu la hadlayo qof walba ma dhihi jirin nabigu qalbigaaga weydii nabigu ma dhihi jirin qof walba waabisuu ku yidhi qof marka dariiqii waabisoo kale ku socdaa laga hadla ko tan labaad dadku markay kuu jawaabaan hadday ku yidhahdaan waa xalaal waxaas ama waa xaaraan ha dhegaysan haddii qalbigu ku degi diido qofka laga hadlaa waa qofaan daliil ku hadlay ee qofku hadduu daliil sheego min kitaab aw isunna aw ilijmaac hadduu sheego oo daliil keeno waajib ay kugu tahay inaad raacdo ma dhihi karti qalbigaygaa ku degi diiday qalbigaagu qalbi muumin maahan hadduu ku degi diido kitabkii sunnada wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara fiiri aayadda nin mumin ah iyo gabar muminada uma haboona mar haddii alla iyo rasuul xugun xukmiyaan khiyaar ma laha inay khiyaar markaas yeeshaan uma haboona khiyaar ma laha marka marka lagu leeyahay fatwo iska daan haddii qalbigu ku degi diido waa goormay waa labada shar qalbigaa waa qalbi daacaadka jecel xumaanta neceb mas'aladana wax daliila looma sheegi markaas sharta ka carag sida kula fiican oo isleedahay horta naftaada u badbaada ku dhaq laakiin mar haddii daliil yimaad oo qofka kuu jawaaba uu daliil sheego waajiba kuuta daliilka inaad raacdo kuma banaana markaas inaad khilaafto xadiiثun xasan waa xadiiث xasana rawaynaahu waa warinay yidhi imaam nawowi raximah الlah fii musnadayil imaamayni labadii imaam labadoodii musnad axmed ibn xambal wey imaamka koobaad kana lawa daarami weeye raima raximahuma اllaahu ilaa ha u naxariisto tacaala alla sareeyay biisnaadin sanad ayay ku wariyeen xasanin oo xasan ah wallahu subxaanaه wa taعala aclam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد